kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha lahow ku soo dhowaada taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya qaybtoodii saddexaad daawadayaashii dhegeystayaasha qiimaha lahow qaybtan waxaynu ku eegi doonnaa natiijada doorashadii madaxweynahii koowaad ee dowladda soomaaliya ee la doortay lixdii luuliyo kun sagaal boqol koob iyo lixdankii kadib markii maxkamadda sare go-aankeeda afartii luuliyo kun sagaal boqol koob iyo lixdankii ay ku ansixisay aftida qaran muddadii hal sana oo ay ahayd xilhaynta kumeel gaarka ah ee madaxtooyadana dhammaatay waxaa la iclaamiyey in lixda luuliyo kun sagaal boqol koob iyo lixdankii la qabto doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo muddada xilhaynta noqonaysa lix sano waxaa xilkan u soo istaagay laba musharax oo kale ah mudane aadan cabdulle cusmaan dacar iyo mudane sheekh cali jimcaale natiijada iyo siday u dhacday doorashadana waa sidan soo socota waxaa dooranayay golaha xildhibaanada qaranka asamblee nationale ama national assembly talada xildhibaanada fadhiyey ee codeynayey waxay wareegga saddexaad ahaayeen boqol saddex iyo labaatan xildhibaan wareegga koowaad codadka aamusay ama xumaaday waa hal cod waxaa codadka ansaxay ay noqdeen boqol sagaal iyo toban cod wadarta codadka boqol iyo labaatan cod wareegga labaadna sidaa oo kale ayay ahaayeen halka wareeggii saddexaad aanay jirin cod aamusay ama xumaaday codadka ansaxayna waxa ay noqdeen boqol saddex iyo labaatan wadarta codadkana boqol iyo saddex iyo labaatan haddaba labada musharax ee tartamayey wareegga koowaad waxaa aadan cabdulle cusmaan uu helay lixdan cod musharaxa kale sheekh cali jimcaalena waxa uu helay lixdan cod wareegga labaadna waxa uu helay aadan cabdulle cusmaan konton iyo sagaal cod halka sheekh cali jimcaale uu helay koob iyo lixdan cod balse wareeggii saddexaad ayay labada musharax ku kala baxeen waxaana aadan cabdulle cusmaan uu helay lixdan iyo laba cod halka sheekh cali jimcaale uu helay lixdan iyo kow cod sidaa ayuu aadan cabdulle hal cod ugu guulaystay doorashada madaxweynaha soomaaliya lixda sano ee soo socotay xilliga firo gaara sida uu qabo dastuurkii kun sagaal boqol iyo lixdankii wareegga koowaad iyo kan labaad ee musharaxiinta waxay ku kala guulaysan kareen qofkii hela siddeetan iyo laba cod oo u dhigan laba meelood saddex tirada guud ee xubnaha golaha midkoodna ma uusan helin sidaa daraaddeed waxaa lagu kala baxay wareegga saddexaad oo cod haldheeri ah mudane aadan cabdulle cusmaan ayaana ku guulaystay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya markaa kadib daawadayaal dhegaystayaal waxaa la qabtay doorashooyinka golayaasha maamulada dowladaha hoose ee degmooyinka mar haddii dhismihii dowladnimo la dhisay waxaa la gudagelay in doorashadu ay noqoto heer deegaan taasi oo qayb ka ahayd baahinta nidaamka dowladda waxaana aan qaybtani ku muujinaynaa sida ay u dhacday doorashada golayaasha maamulada dowladaha hoose ee degmooyinka dalka ee la qabtay nofembar kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii doorashooyinkani waxaa lagu xeeriyey sharciga lambarkiisu ahaa waa sharciga namber sagaal iyo toban ee soo baxay afar iyo tobankii agoosto kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii oo ciwaankiisuna ahaa local administration and local council elections sharciga doorashooyinka golayaasha maamulka golayaasha dowladaha hoose ee degmooyinka laguna soo saaray faafinta rasmiga ee jamhuuriyadda soomaaliya saddexdii sebteembar kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii doorashadan golayaasha maamulada dowladaha hoose ee doorashooyinka waxaa ka qayb galay oo codkooda dhiibtay in ka badan hal milyan iyo saddex boqoloo kun oo muwaadiniin arrimaha ugu muhiimsan ee lagu xeeriyey sharcigan waxaa ka mid ah kow si waafaqsan qodobka labaad ee sharcigan wakiilada golayaasha maamulada dowladaha hoose iyo maamulada degmooyinka waxaa lagu soo doortay mabda'a doorashada ee ay ragga iyo haweenkuba xaq u leeyihiin una siman yihiin codaynta ee loo yaqaan universal suffrage waxaana lagu fuliyey nidaamka qofkiiba hal cod one man one vote system codayntu waxay ahayd mid shakhsi ah si loo siman yahay xor ah doorasho toosa oo qarsoodi ah labo isla qodobka labaad ee sharcigan wuxuu xeeriyey in muwaadin kasta ha ahaado lab ama dhadig oo sanadka doorashooyinka la qabanayo siddeed iyo toban jirsadana waxauu xaq u leeyahay in ay codeeyaan waxaase shardi ahaa in dhimirkiisu dhan yahay in gawoodfal uusan u galay awgeed aan lagu ridin xukun ka mamnuucaya inuu xil ka qabto xafiisyada dowladda ama xukun loogu qaadin xaqa codaynta ama dembi uu galay awgeed xabsi ku jira namber saddex si waafaqsan qodobka saddexaad ee sharcigan wuxuu xeeriyey in muwaadin kasta oo ay da'diisu ugu yaraan shan iyo labaatan jirsatana sanadka doorashada la qabanayo oo karti u leh wax akhris iyo farqorista waxay xaq u leeyihiin in loo dooran karo golayaasha wakiilada maamulka dowladaha hoose iyo maamulada degmooyinka aan ka ahayn xubnaha ka shaqeeya laanta garsoorka ciidamada qalabka sida ama xoogaga u hubaysan nidaam ciidan u yaal shaqaalaha iyo guddoomiyaasha gobollada iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo madaxda maamulada deegaanada hoostaga dowladaha hoose iyo degmooyinka iyagu kama aanay qayb gelayn cod ma aanay dhiibanayn waxna ma dooranayn maadaama ay ka mid yihiin shaqaalaha rayidka ah ee dowladda shaqaalaha xafiisyada dowladda ee gobollada iyo shaqaalaha ka shaqeeya degmooyinka iyo shaqaalaha maamulada deegaanada oo kor-asta golayaasha degmooyinkooda iyo deegaanadooda loo tartamayo intaa waxay ahaayeen inta aanay codkooda dhiibanayn namber afar si waafaqsan qodobka toddobaad habka kuraasta lagu kala guulaysto wuxuu ahaa wadarta tirada guud codadka ansaxa ah ee loo qaybiyo tirada kuraasta matalaadda golaha degmadan leedahay kadibna tirada codadka soo hartay oo dib loogu sii qaybiyo kuraasta harsan dhegeystayaal daawadayaal intaa ha inoo joogto xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya qaybteedii saddexaad inta aan qaybta afraad ee soo socota ku kulmi doonno waqtigan oo kale beri insha allah waxaan idin leenahay nabadgelyo